جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka subxnimo idaacadda andalus qodobadan idiinana waxaa ka mid ah faahfaahiino dheeraada ee laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal culus oo ka dhacay deegaan ka tirsan awlaadaha shabeellada dhexe in ka badan labaatan isugu jirta askarta kufaarta iyo kuwa murtadiinta ee dhimasho dhaawac ku noqday howlgallo ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo xadbeenaadka soomaaliya iyo kenya wilaayada mudug ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenyaal ah kuwaasi oo ka soo baxay safka murtadiinta maamul goboleedka ashaala dirirka ee isku magacaabay somalilan ayaa sheegay inay ka soo horjeedaan in badda soomaaliya ay yimaadaan ciidamo turki ah bulshada ku dhaqan degmada xagar ee wilaayada jubbada hoose ayaa bogaadiyey weeraradii cagta lagu mariyey murtadiinta ee ka dhacay deegaana hoostaga magaalada kismaayo kulan u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada jubbada dhexe iyo beesha shiikhale ee kusoo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi xildhibaan ka tirsan murtadiinta ee eedaen kulil u jeediyey murtad gurguurte xilli uu sii xoogaystay khilaafka ka dhex taagan kooxda riddada soomaaliya munaasabad ay nabaddoon ku caleema saaratay mid ka mid ah beelaha dega ulayada galguduud ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan ulayadaasi dowladda eritereya ayaa dalkeeda ka mamnuucday shirkadda ethoobiyan airelan xilli uu sii xumaanayo xiriirka ka dhexeeya labadaasi dowladood
تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاق
barnaamijka sahanka dhaqaalaha waa barnaamij ay idiin soo kordhisay idaacadda islaamiga ah ee andalus oo lagu faaqidi doono waxa uu yahay dhaqaalaha dhaqaale waa wax soo saar wax la soo saaro ama huu ha noqdo ama wax la cuno ha noqdo ama aqala dhisata ha noqdo
sidee buu ku aasaasmay dhaqaalaha muslimiinta sideese ayuu ahaa dhaqaalaha dowladdii rasuulka sala allahu calayhi wasallam ee magaalada madiina dowladdii u ka dhisay magaalada madiina waxay ahayd dowlad juhdi badan ku bixisay ilaalinta dhaqaalaha iyo nadaamintiisa iyo hagaajintiisa iyo kobcintiisa
sidee bay shareecadeennu u boorisay in la gaaro isku filnaansho dhaqaale lana raadsado kasab xalaal ah in lagu dadaalo ay waajib tahay in loo dhaqaaqo oo activity la sameeyo dhaqdhaqaaq la sameeyo maal la kasbado la shaqeeyo qaala caza sha'nuh فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله
kaalin intee la'eg ayay aqoontu ka qaadan kartaa wax soo saarka aqoontii ummadda waxa ilaahay siiyey ay kula soo bixi lahayd waa qodob muhiim ah oo nusuustina ay caddaynaysa oo waxay ku noolaadaan iyo waxay ka tijaaraysaan intaba noqon kala inay soo saartaan
maxaa lagu qiimeeyaa dhaqaalaha dowladaha ma lacagaha ay haystaan mise halbeegyo kale الدول بيحسب اقتصادها ليس بما لديها من أرصدة فقط إنما بقدر ما تنتجه هي بتنتج إيه لكن عندي أموال فقط سيولة وبشتري
maxaa u sababa dib u dhaca dhaqaale ee haysta caalamka islaamka inay yaraato xirfadaha dhaqaalaha lagu hormariyo iyo hal abuurka waxaa kaloo ka mid a fasaadka nidaamyada siyaasiga taasoo qalqalgelinaysa kalsoonida iyo helitaanka biyi ah mulaa'ima lilistixmaar
duulaannada militari ee lagu soo qaaday dhulalka caalamka islaamka ma gurmad baa mise waa gurasho dhaqaale Indeed, when I got back from my own trip uh, to Somalia, I called the American Petroleum Institute. And sure enough, there have been very recent surveys, uh, as recent as 1990.
waa barnaamij toddobaadla ah oo aan ugu magac darnay sahanka dhaqaalaha oo aan ku falanqayn doonno arrimaha dhaqandhaqaale ee dalkeenna iyo guud ahaan dunida kana heli doontaan faham iyo wacyi ku salaysan hannaanka dhaqaale ee caalamka barnaamijkan waxaad dhegaysan doontaan jimco weliba in shaa allah
تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة
waa subaxnimo khamiisa taariikhun ku beegan tahay sagaaliyo tobanka bisha muxaram kun afar boqol afartan iyo lix xijiri kusoo dhawaada warkaas oo faahfaahsan faahfaahiino dheeraada ee laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal culus oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe faahfaahinta warkaasi war kale ku aadan in ka badan labaatan isugu jirta askarta kufaarta ee kuwa murtadiinta oo dhimasho dhaawac ku noqday howlgallo ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo xadbanaadka soomaaliya iyo kenya waxaa inoo haya walaalkeen yaasir maxamed waxaa faahfaahino dheeraadaha laga helayaa dagaallo culus oo shalay ka dhacay duleedka degmada rudhingood ee wilaayada shabeellada dhexe kuwaasi oo lagu jebiyey maleeshiyaadka ridada inta la xaqiijiyey waxaa dagaaladaasi lagu dilay saddex iyo toban askari oo murtadiin ah kuwaasi oo qaarkood ay maleeshiyaadka ridada meydadkooda uga carareen goobtii lagu dagaalamay waxaana intaasii dheer in dagaaladaasi lagu dhaawacay sideed murtad sidoo kale mujaahidiinta ayaa dagaaladaasi kusoo qanimaystay shan qori oo a k afartan iyo toddoba ah iyo qori b k m iyo qori r b g iyo laba mooto oo ay ka carareen maleeshiyaadka ridada xadbeenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya howlgal qarax ah oo ay ciidamada mujaahidiintu shalay ka fuliyeen xadbeenaadka u dhexeeya kenya iyo soomaaliya gaar ahaan dhinaca xigta magaalada mandheera ee dhulka n f d ayaa lala eegtay goob isku imaatin ah oo ay ku sugnaayeen gaalo nasaaro kenyaan ah qaraxaasi waxaa ku dhintay lix gaal oo kenyaan ah halka ay ku dhaawacmeen shan kale bay ciidamada mujaahidiintu waxay shalay howlgal qaraxa ka fuliyeen degmada qansax dheere kaasi oo lala beegsaday askarta kufaarta xabashida itoobiya bakhtigu waa shan askari oo itoobiyaan ah dhaawacuna waa saddex askari oo itoobiyaan ah sidoo kale wilaayada bay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta xabashida itoobiya ee degmada diinsoor bakool howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen afaafka hore ee xerada kufaarta xabashida itoobiya ee degmada waajid waxayna ku dhaawaceen hal askari oo itoobiyaan ah shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaalo culus ku qaadeen saldhigyada murtadiinta ee deegaanada buundaada sabiid iyo buundaada bariire hiiraan qaraxyo gaaraya ilaa laba qarax ayay xalay ciidamada mujaahidiintu la beegsadeen xero ciidan oo ay maleeshiyaadka ridadu ku leeyihiin galbeedka magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan waxaana jira khasaare gaaray cadowga ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar kamiin ah la beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah oo marayay duleedka deegaanka masagawa ee wilaayada galgaduud waxaana jira khasaaro gaaray cadowga afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay waxay ciidamada mujaahidiinta koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyo sidoo kale xadbeenaadka soomaaliya iyo kenya ka fuliyeen howlgallo qorshaysan oo bakhti iyo dhaawac ku noqdeen in ka badan afartan iyo kow isugu jirta kufaarta kenya kuwa xabashida itoobiya iyo maleeshiyaadka murtadiinta
aad buu mahadsan walaalkeen yaasrawkaasi ahaa wilaayada mudug ayaa soo bandhigtay askartoobadkeenyaal ah kuwaasoo ka soo baxay safka murtadiinta walaalkan cabdiraxiim sheekh cali ayaa faahfaahinaya maleeshiyaadkii lagu soo xaaqay dhulka lagu xukumo shareecada islaamka ayaa bilaabay inay iskaga firxadaan furimaha dagaalka oo ay ku hardamayaan xaqa iyo baadilka kuwaasi oo si joogto ah isu soo dhiiba maamulada islaamiga ee wilaayada mudug axmed jaamac abshir maxamed cabdi xuseen iyo cabdikariin cabdulaahi nuur waa taa'ibiin lagu soo bandhigay degmada jawle ee wilaayada islaamiga mudug kana soo baxay safka murtadiinta gaar ahaan maleeshiyaadka ku sugan degmada xare dheere waxayna sheegeen in ay ka toobadkeeneen falkii ridinimo ay hore ugu dhaceen dibna aan ugu laaban doonin toobadkeenayaashan ayaa ka sheekeeyey tan iyo intii ay ka tirsanaayeen murtadiinta dhibaatooyinkii ay kala soo kulmeen maxamed jaamac abshir degmada xare dheere muddo oo ah toddoba bilood aan la shaqaynayay waa kana soo baxad waa kasoo toobadkeenay wallay waale dad balayaay waalay maskax balaya lagu xidhay waalidkaiyo xataa inuu ogeyn haddana waalidka iyo sharciga uga soo baxaydi maya lagama yaabo go-aan waaydi ana xamaraa ka soo aadaba xamaraa ka soo baxa magacayga maxamed cabdi xuseen waxaan ka imaada xardheere meesha waa ka tooba keena boqolkiiba boqol bil iyo toban shan habeen xamaraan ka imaaday meeshaan imaaday bil iyo shan toban habeen joogay miyaan baawaraan isnaqaana ku arkay kamahiyaan ka raacay saasaan walaadalo soo xiriiray dhankaas gaalkacyaan ka imaaday mahaan saddex waan u jooga maanta waa kanaan sila joogna waa si fiican boqolkiiba boqol si wanaagsan iisoo dhaweyda insha allah waan u macdaan celinaya cabdikariin cabdulaahi cali ruxman waa ka toobadkeenaadi aad maya lagama yaabo inaan dib dambe ugu laabto meel fasahaad iyo isdil iyo isbaabi'in yaal dadka dhiigooda u bannaan yahay aanbuu tegay si fiicana laigu soo dhaweelaa si wanaagsan aad iyo aad waa waa u mahad celinayaa wadaanile toobadkeenayaasha ayaa ka faa'iidaysanaya baaqii mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee mudug iyo nuqabada iyo waxgaradka horey ay ugu direen kuwa la socda maleeshiyaadka murtadiinta kabaqaadka u ah galada mahadsaned cabdiraxiim maamul goboleedka ashaalla dirirka isku magacaabay somalilan ayaa sheegay in ay kasoo horjeedaan in badda soomaaliya ay yimaadaan ciidamo turki ah sidau ku faahfaahinaya wararkaasi walaalkan cabdulqani maxamed bishii februaayo ee sanadkan ayay ahayd markii xukuumadda ankara iyo kooxda riddada soomaaliya ay kala saxiixdeen heshiiskii xaaraanta ahaa ee xeebaha soomaaliya loogu wareejiyey dowladda riddada turkiga waxaana arrinkaasi kasoo horjeestay maamulka riddada somalilan oo sheegay in xeebaha ay iyagu maamulaan aysan u ogoleen in la keeno ciidanka badda ee turkiga oo bilaha soo aadan lagu wado inay soo gaaraan xeebaha soomaaliya war qoraal ah oo kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda maamulka riddada somalilan ayaa lagu muujiyay diidmo ka dhan ah ciidamada badda ee turkiga iyagoona sheegay inay sharci darro tahay keenista ciidamada badda turkiga xeebaheeda sida ay warka u dhigtay hadalkan kasoo yeeray maamulka riddada somalilan ayaa kusoo aadaya xilli dhowaan dowladda turkiga ay sheegtay inay gudageli doonto bilaha soo socda caadiyeenta heshiiskii boobka ahaa ee ay kooxda riddada la gashay kaas oo ahaa in xukuumadda ankara ay sahmin iyo shidaal qodis ka sameyneyso xeebaha soomaaliya kooxda riddada ayaa waajahayso cadaadisyo uga imaanaya maamul goboleedyada ashhadalla dirirka ah ee ay gaaladu dhisatay kuwaas oo marar badan kasoo horjeestay damacyadeeda kadib markii ay ka dhex waayeen masaalixdooda gaarka ah maamulada calooshood ushaqaystayaasha ah ee ka jira dalka soomaaliya ayaa u tartamaya in hantida ummadda soomaaliyeed ay u gacangeliyaan dowladaha shisheeye ee isu soo bahaystay boobka khayraadka badda iyo beriga waxaana bishii janaayo ee sanadkan maamulka riddada somalilan uu u saxiixay dowladda xabashida itoobiya qeybo ka mid ah xeebaha gobolada waqooyi mahadsaned cabdilqani bulshada ku dhaqan degmada xagar ee wilaayada jubbada hoose ayaa bogeediyey weeraradii cagta lagu mariyey murtadiinta ee ka dhacay deegaan hoostaga magaalada kismaayo abu eyman ayaa faahfaahinaya waxaa isa soo taraya bogaadinta iyo hambalyada ka imaanaysa si guud qeybaha bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose wixii ka dambeeyey weeraradii fariidka ahaa ee dhowaan mujaahidiintu ay ku bartilmaamaysadeen saldhigyadii maleeshiyaadka riddada ay ku lahaayeen deegaanada buulaxaaji harboole iyo miidow ee dhaca duleedyada magaalooyinka kismaayo iyo afmadow si lamid a degmooyinka kale ee wilaayada degmada xagar waxay dadka isugu soo baxeen dhowaan bartamaha magaalada halkaasoo lagu qabtay multaqe ballaaran oo iskudabariidkiisa uu lahaa maamulka islaamiga ah ee degmadaasi ayna ka qaybgaleen guud ahaan qeybaha kala duwan ee bulshada sida culimada salaadiinta waxgaradka iyo dhallinyarada ku dhaqan degmadaasi mid ka mid ah culimada degmada xagar oo kelimad qayim ah u jeediyey dadkii isku soo baxay ayaa aada ugu dheeraaday ka hadalka dagaalka u dhexeeya xaqa iyo baadilka ee ka holcaya bariga afrika isagoona ugu dambeyn bogaadiyey weeraradii ka dhacay deegaanadaasi war nimiyahow muslimiina gaala loo dagaalamaya maxaa naga dhexeeya annagu yaa ma coodayanaa allah subxaana watacaala aayadiisa inaan ku dhaqannaa ayaa waajib nagu ah waajib ma aha baryanaga ma aha khiyaar kuuma furno khiyaarka kuu furan kali waxaa tahay allah subxaana watacaala hadalkiisa inaan raacno keli ah allah wuxuu leeyahay inama almu'minuuna ikhwa mu'miniinta ayaga walaala isu ah almu'minuuna waalmu'minaati bacduhum awliyaau bacd mu'miniinta ayaga ayaa gacan iyo garab iyo gargaara iyo waxba isu ah annagu m yaa maceena iyo walaalkeena ah walaalaha ka dagaalamaya halkaas walaalaha gaalada laayay ayaan la farxeynaa oo waxaway la bishaaraysanayna ilahayna wuxuu leeyahay bifadli illaahi ilaahay fadligii iyo waraxmatihi naxariistiisa falyafraxu muslimiin ay ku farx war miyaanu ku faraxsan intaa ayada ah dadka gaalo gaari miyaanu ku faraxsaneyn wallaahi waa ku faraxsanaa ugaas aadan maxamed axmed aadan buuti iyo suldaan cabdulqani cabdulaahi maxamed oo labaduba ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose ayaa ka hadlay fagaaraha degmada xagar iyagoo si aada u bogaadiyey jab ka gaaray maleeshiyaadka murtadiinta allah subxaana watacaala markasta waan u mahad celinaynaa marka xigtana waxaan kaloo u mahad celinaynaa raggii umarada ahaa digaalka hogaaminay raggii salaadiinta ahaa saakiishi ilaahay ajari xasanaada ka siiyo sidaa waxaynu dhaawacooda allaha caafiyo midkii shahiidana shahaadada allah ka aqbal ilaahi subxaana watacaala waan fadhiina maxoodaan nahay garabkoodaan nahay waan garab taaganahay mustafahan hadduu soo baxeen dadweynaha sharaf kale ee xaafadada xagar waa maalin cadowa ilaahay u shafiyey waa maalin ilaahay muslimiinta u gargaaray waa maalin ilaahay guusha gacmaha ku saaray mujaahidiinta sidaa darteed dhammaan muslimiinta meelay joogaanba gaar ahaan wilaayada jubbada hoose waa maalin maaragtay farxadeed waa maalin mahadnaq farxadda madana waxaan ku muujinaynaa inaan ilaahay u mahadnaqno ilaahay ku shukrino إلهي كحمسنه إلهي وين له وما النصر إلا من عند الله يوسف هي جبل مدى هي وناجة هي خيرك هي عزك إلهي وابحية arrimahan ayaa imaanaya wixii ka dambeeyey kadib weeraradii taariikhda gale ee mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanada dhaca duleedyada magaalooyinka kismaayo iyo afmadow halkaas oo lagu dilay in ka badan toddobaatan askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada sidoo kalena lagu soo qhaniimaystay saanad ciidan oo aada u tiro badan mahadsanid abu ayman kulan u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada jubbada dhexe iyo beesha sheekhaale ayaa kusoo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi cuthmaan axmed dhuubo ayaa faahfaahinaya warkaasi kadib kulamo wadatashi ah oo u dhexeeyey wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe iyo qabaa'ilka ayaa kusoo dhammaaday degmooyinka bu'aale saakow iyo salagle iyadoona wilaayadu ay hadda bilowday wejiga labaad ee kulamada wadatashiga ah kuwaas oo hadda si rasmi ah kaga socda degmada jilib iyo deegaanada laga maamulo dhowaan kulan wadatashi ah oo heerkiisu sarreeyey ayaa lagu qabtay deegaanka galshiik abiikar oo ka mid ah deegaanada laga maamulo degmada jilib kaasoo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada iyo beesha sheekhaal muddadii uu kulanka soconayey ayaa looga hadlay horumarinta deegaanka fayadhowrka duunyada la dhaqdo ilaalinta iyo badqabka dhulka iyo sare uqaadidda dacwada arrimahaas iyo kuwa kale ayayna labada dhinac ka wada hadleen muddadii uu socday shirka sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo gabagabada kulanka ka hadlay ayaa khabiilka sheekaal kula dardaarmay inay dhaqangeliyaan waxyaabihii looga hadlay kulanka ay la yeesheen beesha meeshaan degan si guud sida codsigiinaba ku jirtay dacwada ummadda risaaladii nebiga lala soo diray inaan gaarsiino inaad nagala shaqaysaan ood odayaal noogu noqotaan annaguna maamul idinkugu noqono ummaddaa sidii ilaahay diinkiisa loo gaarsiila dacwadaa loo gaarsiila waxaa kaloo laydinka rabaa jihaadka inaad garab istaagtaan maanta dagaal ayaan ku jirnaa saaad ogtihiin ummadi markay halgan ku jirto halgankaas wuxuu u baahanya rag iyo dumarba in dhexda loo xirto waxaan rabnaa nabadgelyadan inaad ka shaqaysaan ummaddu waxay ku noosha nabad deriska inaad nabad kula noolaataan idinku dhexdii nabad aad ku noolaataan ummaddu haddaysan nabad helin adduun iyo aakhiro meel ma gaariso nabadgelyadu waa shay muhiima aan ku dadaalno waxaan si khaas idinkugu dardaarmayaa reer sheekhaal haddaad tihiin muwaafaqada iyo midnimada dhexdiina ku dadaal jazaakum allahu khayran aad yay u mudneed xilli hore inaan idiin nimaadno gooshaa quruxda badan ee aad inoo dhigtaan waan idinkaga mahadcelinaynaa jazaakum allahu khayr qaar ka mid ah dhaqanka beesha sheekaal ayaa iyagana la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee alandalus waxaana ka mid ah suldaan shuceeb oo ah suldaanka guud iyo waxgaradka walaayada islaamka ayaan wada kulannay barnaamijkeen wuxuu noogu dhammaaday farxad iyo wanaag alxamdulilaah hadda waa un arrimaha jaanib badan ay taabanayeen waxaan ugu horreeya waa un halgan ka socda si lagu xoojin lahaa ma artay dhulkaas inuusan labaad guurin oo ma artay la ilaaliyo dhirtiisa suu hadda u dahan yahay sidii dacwadii oo kale maartay alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar oo kale ilaahay baa mahad iska leh waxyaalaha laga hadlaa waxay ka mid tahay hor u kaca xagga tacabka beeraha xagga xoolaha dhulbeereedka xagga waxbarashada diinta xagga jihaadka ayaa laga hadlay mar kastaba waxa u faraxsannahay walaayadeenna waxaa u nahay garab iyo gaashaan waxaa u nahay gurmud
annaga saddex maalmood ayaan u fadhinay maaragtay xafladan oo shirkan oo quruxda badan lagu casuumay walaayada islaamka ee jubbada dhexe maantana waa lasoo gebagabeeyey waxaa ka soo baxay wanaag aad u fara badan maaragtay la isu garabsado lana dardargeliyo beesha sida hore ay ugu jiri jirtay maaragtay jihaadka iyo hawshiisa ay maaragtay sii labalaabto iyadoo ku qanacsan maaragtay hawshaas waxay ahayd maaragtay haddii ilaahay yidhaahdo gogoshaana idaa fidisay waana maaragtay si wanaagsan oo khayr iyo sharaf iyo wanaag ku jirtaan maaragtay ayna noogu dhammaatay shirkaas oo noogu dhammaaday waxaa jira kulamo kale oo ay wilaayadu la qaadatay qaar ka mid ah qabaa'ilada dega degmada jilib iyo deegaanada ku xeeran kuwaas oo diiradda lagu saarayo danaha guud ee bulshada ku nool degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe aad buu mahadsan walaalkeen cuthmaan ukaasi ahaa xildhibaan ka tirsan murtadiinta ee eedan kula ujeediyey murtad gurgurte xili uu sii xoogeystay khilaafka ka dhex taagan kooxda riddada soomaaliya nuur cali warsame abuusheeba ayaa faahfaahinaya
xildhibaanada kooxda riddada ayaa wada xamlo ballaaran oo ay ku mucaaradayaan hogaamiyaha kooxda riddada murtad gurgurte xildhibaanadu waxay tilmaameen in laba sano uu soo laqay gurgurte taasoo waxqabad aan lahayn waxay tilmaameen inuu la yimid dhaqanno aan hore loo arag kuwaasoo ay qayb ka yihiin kalgiistalidnimo iyo inuu si adag kaga hor yimid qorshihii maamul goboleedyada oo uu diidan yahay waxay ugu yeereen doorasho inay u soo istaagaan xildhibaan mustaf duxlow oo ka tirsan golaha dawaaqiidda kooxda riddada ayaa eedayn kulul waxa uu u jeediyey xasan gurgurte oo ah hogaamiyaha kooxda riddada waxa uu sheegay in dhaqanka hadda uu la yimid xasan gurgurte ay tahay kii esayaas of aweerka oo ah kelgiistalisnimo kaasoo ah midka ugu daran ee haatan ka socda kooxda riddada dhexdeeda xaaladda ay murtadiinta soomaaliya ku sugan yihiin haddii ay sidan ku sii socoto ayuu tilmaamay xildhibaankan inay dhici karto in gaalada caalamka ay kaalmada ka goostaan hadalkan ayuu jeediyey murtad mustaf dhuxlow xilli uu la hadlayey warbaahinta waa markii ugu horraysay oo dowlad goboleedyadu madaxdooda ay diyaar u yihiin inay doorasho aadaan oo madaxda qaranku ay u diidan tahay sidaa la socotiin marar fara badan ay soo celiyeen waxay dhaheen doorashaan aadaynaa dibudhiga doorashaan aadaynaa dibudhiga wakhtigaa loo dheereeyey dibudhiga waa markii ay ugu xumeed haddii ay sidaas ku soo socoto marka oo dibudhacu sii socdo waxaa imaan kara sidaa ogtihiinba caalamka ayaa soomaaliya wuxuu ka caawiyaa arrimo fara badan arrimo uu ka caawiya khaasatan dowlad goboleedyada waxaa ka mid a soo kabashada dhaqaalaha arrimaha xasilinta gargaarka dibudhiska dhaqaalaha arrimahaasoo dhan waxaa ka caawiya caalamka caalamkana doorashadu haddii wakhtiga ku dhici weysa waxaa dhici doonta inay ka goostaan taageerayaasha ay siiyaan dowlad goboleedyada iyo soomaaliya dhammaanteed arrintaasna lama qaadi karo culayskeeday leedahay madaxda dowlad goboleedyadana cabsida iyo caawijuglaynta lagu wada waa in laga daayo waa in la fasaxo sababto anu waxaan ogahay badankood ma hadli karaan culayskaysta dartood horta dhaqanka haddaad aragtiin miidiya la xiraa doorasho la diidan yahay iyo waxaa lamid haddaad aragtiin iyo dowlad goboleed la diidan yahay doctriinkaas waxaa iskale afwarki waa fikirka siyaasadda afar ku dhisan yahay oo doctriinka inta la soo qaata halkan la keenay fikirka afarki soomaaliya lagu abaleegaray xaaraan waaye muddooyinkii ugu dambeeyey xildhibaanada golaha tawaaqiidda waxay wadeen olole ballaaran oo ay kaga hortegayaan xasan gurgurtay iyo waxa uu wado sidoo kale waxaa jira ilaa iyo boqol xildhibaan oo mooshin ka gudbiyey ra-iisul wasaaraha kooxda riddada xamse cabdi barre balse arrintaasi waxaa si adag kaga hor yimid guddoomiyaha golaha dawaaqidda kooxda riddada murtad aadan madoobe kaasoo la safan xasan gurgurte si kastaba haatee kooxda riddada ayaa haatan waxaa gudaheeda ka socda khilaafkii ugu ballaarnaa ee soo dhex mara tan iyo markii dib uu u soo laabtay xasan murtad aad buu umahadsan walaalkan abushabayo kaasi ahaa munaasabadda ayna badan ku caleema saaratay mid ka mid a beelaha dega wilaayada galgaduud ee ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaasi walaalkeen marwaan maxamed ayaa faahfaahinaya warkaasi waxay ahayd munaasabad jufada bax mursado oo ka tirsan beesha owradeyn ee beelweynta maxamuud yaraab ay ku dooranaysay nabadoon cusub taas oo ka dhacday magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda nabadoon macalin faarax oo cali siyaad ayay jufada bax mursado u dooratay inuu noqdo hoggaanka jufada islamarkaana ku hogaamiyo kudhaqanka shareecada islaamka iyadoona nabadoonka lagu calayma saaray munaasabadda munaasabadda lagu calayma saarayay nabadoonka waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin marti sharaf waxgaradka jufadaasi iyo nabadoonnada yuugaaska beesha maxamuud iraab iyadoona madasha laga jeediyey kelimaad kala duwan ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay nabadoonka cusub ay calayma saarteen jufada baha mursade nabadoon macalin faarax oo cali siyaada anigana waxaa isoo hogaamiyey nimanka la yidhaha reer bax murursade nimankii soo doortana waa kuwan waa reer bax murursade aniguna waxaan rabaa diinta islaamka inaan ku hogaamiyo haddii ilaahay idmo haddii ilaahay diinta islaamka inaan ku hogaamiyo iyaguna ay iga aqbalaan way iga aqbasheen adukoor
intaasi kadib waxaa munaasabada ka hadlay odayaasha jufada bah mursade kuwaasi oo sheegay inay la shaqayn doonaan nabadoonka cusub ay caleema saarteen walaalayaal naqiibka waa soo dhoweynaynaa waa garab taagannahay waa qaadaynaa haddii ilaahay idno waa la shaqayhaynaa inaan meesha la isugu kayo keenay oo adiga muddo aan wada joognay intaas diinta naloo dhigayey dadnimadana la aruurinayo la dumayey sidaa waan u nimid nabadoonka dambeoo beeshu keentana inaan la shaqayno ilaahay dartii iyo dariiqada ilaahay aan kula shaqayno ayaan isugu nimid culamaa u diinka meeshana isugu kayo keena ay nafareen waxaan soo dhowaynaynaa nabadoonka aan duubnay oo sharafta leh oo bahmursado ay soo duubtay diinta inuu nagu hogaamiyo oo shareecada diinta islaamka nagu hogaamiyo sidaas ayaan ku soo dhowaynaynaa gabagabadii waxaa munaasabadda ka hadlay ugaaska guud ee beesha maxamuud yaraab ugaas ciise ugaas maxamed caraba isagoona la dardaarmay jufada bahmursade walaalaha haddii la kuran yahay maanta naqiibka cusub loo duubay oo reer baha murursade waxaan rabnaa insha allahu bidnilah alkariim ninka culummada ah saaka aan dhexdanada garaafada ku lahayn ah berri iyadoo maaragta carabka laga daba taaga inaadna arag dadka wax magaratada inaad ka dhicdaan wixii oo soo qaadaa inay qaadnaadaan in la bixiyo oo aad ninkan hadee lku baalla u noqotaan oo rag la taliyaal loo yeelo cidduu nabadoonno hoosey leedahay nabadoonnada cidda kuweedaaho inay haddii alla kurin aysanba istusin isaga iyo cidda oo wixii loo baahan yahay iyagu ay qaadaan kana soo qaadaan cidda oo la dhega fududaado waxaan idinku ognahay maanta saad u doorateen annaguna aan idinkuguna duceyno idinkuguna ducey doono arrinkaas in labada gacmood loogu hayaan rabnaa haddii alla idin in loo dhooriyoonaadaan rabnaa war xilka sawma adnaa dhiiba awr reerbaha mursa wadaad adinkaa u dhiibay annaguna markhaatiyaan ka nahay inuu nabadoon yahay inuuna istaahilo oo nin culummaah oo dulqaad la og yahay markhaatiyaan ka naha maanta talada tawfiiq allah ka dhigo ururkanagana urur guud allah ka dhigo gafkanyaga iyo geridanadana ilaahay ma kulmiyo ilaahay waxaan weydiisaynaa maanta xilka ninkaas la saaray walaalaha reer bahmursadana isugu yimaadeen midaadna adduunyadana ku ceeboobin aakhirana adnaa ku cadaab mudan allah idinkaga dhigo dowladda eriteria ee dalkeeda ka mamnuucday shirkadda ethoobian ireland xil uu sii xumaanayo xiriirka ka dhexeeya labadaasi dowladood abuu xasaan ayaa inoo haya warkaasi dowladda eliteria ayaa shaacisay inay si rasmi ah u joojin doonto xiriirka dhanka hawada ee kala dhexeeya etoobiya kaasoo dib loo soo celiyey laba kun iyo siddeed iyo tobankii shirkadda duulimaadyada etoobiya ayaa sheegtay inay heshay ogeysiis ka soo baxay hay-adda duulista hawada ee eliteria taasoo soo gaarsiisay warqad rasmi ah oo ay ku tilmaamayso joojinta dhammaan duulimaadyadii shirkadda etoobiyan airlines ay ka samayn jirtay waddanka eliteria laga bilaabo soddonka sebteembar ee soo socota shirkadda duulimaadyada etoobiya waxay sheegtay inaysan helin sababaha gaarka ah ee hakinta duulimaadyada diyaaradaha keentay waxayna macaamiisheeda u sheegtay ogeysiiska ay heshay oo keliya dhinaca kale warqad la sheegay inay qortay hay-adda duulista hawada ee eliteria oo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa lagu shaaciyey joojinta duulimaadka ee ay sheegtay shirkadda duulimaadka etoobiya dowladda eliteria waxay sheegtay in go-aankeeda uu sabab u yahay dhaqannada ganacsi ee etoobiya oo ay sheegtay inay yihiin kuwo xaasidnimo ku dhisan si gaar ah shirkadaha diyaaradaha etoobiya kuwaasoo ay ku eedeysay inay xatooyo ku sameeyaan boorsooyinka rakaabka elitariyaanka waxay sidoo kale dowladda elitariya duulimaadyada shirkadaha etoobiya ku eedeysay daahitaanka dheer ee dhanka rakaabka elitariya sicir bararka oo mid xadka bax ah oo aysan shirkadda qiil u haynin iyo khaladaad kale oo badan waxaa warqadaasi lagu caddeeyey in caqabadahaasi awgeed ay eliteria u joojinaysa dhammaan duulimaadyadii shirkadaha etoobiyan airlines ay ka samayn jireen eliteria marka ay taariikhda ku beegan tahay soddonka sebteembar laba kun labaatan iyo afar waxaa xusid mudan in shirkadda duulimaadyada etoobiya ay duulimaadkeeda asmara dib u bilowday toddoba iyo tobankii julaay laba kun siddeed iyo tobankii kolkaas oo ay si caadi ah kusoo noqdeen xiriirka labada dhinac ee etoobiya iyo eliteria mahadsanid abuu xasaan warkii subaxnimo idinkaga imaanaya idaacadda andalus dhegaystayaal waa naga intaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu